munaasabadan ay ujeedadiisu waxay ahayd mid xariga looga jarayay tv-ga cusub ee uu yeelan doono maamulka hirshabeelle waxaana ka qayb galay munaasabada madaxweynaha maamulkaasi mudane cali guudlaab xuseen oo ay wehelinayeen guddoonka baarlamaanka hirshabeelle wasiiro iyo xildhibaano gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa soo dhaweeyey in hirshabeelle ay yeelato t v ku hadla afka dowladda oo maalin farxadeed maadaama ay maaragtay hirshabeelle ugu horeyn ay yeelatay telefishin telefishinkiina maanta uu noqda nasiib wanaag in la furo waa arrin aada iyo aad aan soo dhaweyhayno waxaan leenahay maaragtay waa howl bilow wanaagsan waxaa ka dambeyn waxaan rajayeynaa inay sidaan isu soo dabakici doonaan wax kastoo maaragtay hirshabeelle horumarkeeda ama hirshabeelle maaragtay waxqabadkeeda ka mid eh aada iyo aadaan usoo dhaweyno waanu ku faraxsannahay in telefishin hirshabeelle waxqabadkeeda iyo maaragtay horumarkeeda iyo waxyaabaha ku saabsan bulshadan waxa ay maaragtay aayaheeda inay maaragtay telefishin ay laga baahiyo inay yeelato aada iyo aad aan soo dhaweynaa intii ka gacan ka geysatay iyo madaxweynaha ugu horeyna waxaa leenahay aada iyo aad aad u mahadsantay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa sheegay in waqti wanaagsan ay ku soo aaday hirgelinta tv-gan
salaan kadib maanta waxaa inoo sharaf ah in aan ka soo qayb galnay xafladan lagu furaayo telefisyoonka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaad ogtihiin in codkaaga dadka dadkaaga aada geersiisato aada marti ugu noqoto telefisyoon kale dhibaatada ay leedahay laga yaabo waqtigii loo baahnaa inuusan gaarin waxaa maanta aan bogaadineynaa bogaadinta koowaadna aan siinaynaa madaxweynaheena sharafta leh ballanqaadkii uu ka ballanqaaday boqolka maalmood gudahood inuu keeni doono telefisyoonka kana howlgalay mar allaala markii la doortay maantana aan u joogno xafladiisii furitaanka waan ka mahad celinaynaa madaxweyneha waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay telefisyoonka wuxuu u baahan yahay barnaamijyo wax ku ool ah oo bulshada hirshabeelle ay ku diirsato oo ay u hamuun qabto laguna geersiiyo fariimaha dowladda waxaad ogtihiin bulshada hirshabeelle waxay aada ugu ooman yihiin fariimaha dowladda wacyigelinta madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaab xuseen ayaa ugu dambeyn xariga ka jaray tv-ga cusub ee maamulkiisa uu yeelanayo isagoo sheegay in hirgelinta tv-gan ay qeyb ka ahayd ballanqaadyadii uu sheegay wakhtigii ololaha doorashadiisa alla ayaan uga mahad celinaynaa oo noo suuro geliyey boqolkii maalmood oo ugu horreeyey howlihii badnaay ee aan ka sheegnay baarlamaanka hortiisa iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan midda dowlad goboleedka hirshabeelle ballanqaadyadii aan ballan qaadnay boqolkaas maalmood inay fulayaan waxaa ka mid ahay telefishin oo yeesho dowlad goboleedka hirshabeelle alla ayaa mahaddaas iska leh telefishinkii iyo dhismihii uu ku shaqaynayay telefishinku ayaa noo suuro gashay inaan hal mar xiriga iskala jarno maanta waxaan xiriga ka jarnay dhismihiioo cusub ee aan dhisnay iyo telefishinkii oo guud ahaan qalabkiisii asoo dhammaystiran maanta la isugu keena halkan oo diyaarsan guud ahaan intii laga rabay telefishinka oo dhammaystiran in asagana xiriga laga jaro waa laba xafladood oo isdul saaran mid waa dhismihii oo xiriga laga jaray midna waa telefishinkii oo xiriga laga jaray waa labadaas xafladood oo isdul saaran allah ayaa noogu mahad celinaynaa oo noo suurogeliya howshaas waxaa sidoo kaleentood ballanqaadyadii ka mid ahay idaacad ay yeelato dowlad goboleedka hirshabeelle idaacaddu iyaduna waa taallaa howsheediina waa socotaa maraan dheerayn iyadana waa waa markii ugu horeysay uu maamulka hirshabeelle uu yeelanayo t v ku hadla afka dowladda waxa ayna qayb ka tahay horumarada ay kusii tilaabsanayso maamulkaasi